إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah kanaalka alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u taalay afaafka hore ee degmada buulomadheer ee walayada islaamiga shabeellada hoose maamulka la baxay jubbaland ayaa beeniyey in dagaalkii shalay ka dhacay baardheere loogala wareegay xarunta degmada oo ay ciidamadooda ku sugnaayeen haweeney ka mid a qurbajoogta soomaaliyeed ayaa ka hadashay tacaddii ay sheegtay inay kala kulantay dowladda federaalka barnaamijka jamaame tacab iyo tacliin ayaa xalay looga hadlay horumarka laga dareemayo beeraha dabka kacay magaalada cumaan ayaa sababay dhibashada dhowr carruur ah oo walaalo ah دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran kanaalka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u taalay afaafka hore ee degmada buulomareer ee walayada islaamiga shabeellada hoose cabdifataax faarax diiri ayaa ka warramaya
waa muuqaal uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataa'ib kaasoo soconaya hal daqiiqo iyo sikimo ayaad inta aad daawanayso muuqaalka waxaad ku arkaysaa dagaalyahano hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo hal mar isla helaya weerar abaabulan ay ku qaadayaan askar ka tirsan dowladda federaalka muuqaalkan ayaa soo bandhigaya weerar lagu qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u taalay afafka hore ee degmada buulomareer ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada shabaabka ayaad ku arkaysaa muuqaalka iyagoo boobsiinaya ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo iyagoo yaaban hal mar lagu degtay deedna naftu biday inay gurguurasho iyo dabaal uga baxsadaan ragga soo weeraray waxaad arkaysaa askari ka tirsan dowladda federaalka oo ay soo qabanayso kaamirada alkataib isagoo gurgurasho ku gelaya kanaal biyood deedna lagu hubinayo rasaasta
مجاهد لظل حرب الضرس شب شوف النار من شبابها وعامل kanaalka alkataib oo muuqbaahiya al-shabaab ayaa mar walba soo bandhiga weerarada ay fuliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo soo bandhiga xaqiiqda fagaaraha dagaalka dowladda federaalka ayaana aad u dhibsatay muuqaalada iyo sawirada uu faafiyo kanaalkan kaasoo soo bandhiga weerar walbo ay dowladda federaalka isku dayso inay daboosho madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isagoo u muuqday mid dhibsanaya muuqaalada kanaalkan mar cagta la mariyey coosweyne yidhi inuu gaaray guri walba oo waalidiinta askartooduna ku kalifay in wiilashoodu kala soo baxaan fagaaraha dagaalka kaasoo sabab u noqday in askartii badbaaday baneeyaan furiimihii ay ku aadnaayeen maamulka la baxay jubbaland ayaa beeniyey in dagaalkii shalay ka dhacay baardheere loogala wareegay xarunta degmada oo ay ciidamadooda ku sugnaayeen iyagoo sheegay inay iska caabiyeen ciidamadii soo weeraray faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli maamulka la magacbaxay jubbaland ayaa beeniyey in dagaalkii shalay ka dhacay baardheere loogala wareegay xarunta degmada baardheere oo ay ciidankooda ku sugnaayeen waxayna sheegeen inay iska caabiyeen ciidankaasi soo weeraray war qoraal ah oo ay baahisay warbaahinta ku hadasha afka maamulkaasi jubbaland ayaa lagu sheegay in ciidanka soo weeraray oo ah kuwa ka amar qaata xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka inay halkaasi isaga caabiyeen ciidamada jubbaland waxaa kale oo ay intaasi ku dartay in xarunta la weeraray ay tahay goobta loogu adeegi jiray bulshada reer baardheere ayna arrintaasi tahay wax laga xumaado xarunta ay ciidamada dowladda federaalka dagaalka ku soo qaadeen waa halka loogu adeego bulshada baardheere taas oo muujinaysa in uusan dan ka lahayn xasan sheekh maxamuud shacabka ku dhaqan magaaladaasi baardheere balse uu leeyahay dana shakhsi ah ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay maamulkaasi jubbaland shalay ayay ahayd markii ay maamulka jubbaland uu sheegay in ay gebi ahaanba la wareegeen magaalada baardheere ee gobolka gado balse sida ay xoguhu tibaaxayaan waxaa dib weerar u soo qaaday ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo la sheegay markii dambe in ay la wareegeen gacan ku-haynta magaalada baardheere shacabka ku dhaqan magaalada ayaa waxa ay sheegeen in ay dagaaladaasi ka soo gaareen khasaare kala duwan iyadoona xaafado badan oo ku yaala magaaladaasi laga barakacay ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowladda federaalka kadib dagaal ay kula wareegeen magaalada baardheere ee xarunta gobolka gado iyadoona ilaha qaar ay sheegayaan in uu xasan sheekh abaabulayo dagaal hor leh magaalada baardheere ayaa hadda kacsan xaaladdeeda waxaana laga yaabaa in uu dagaal dib uga qarxo magaalada laga yaabo in ay dib isugu soo laabtaan ciidamadii halkaasi kuwada dagaalamay dhegaystayaal wixii war ah oo ka soo kordha dagaaladani ka socda magaalada baardheere insha allah waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeenna iyo barnaamijteenna dambe haddii uu allaha awoodda leh ogolaado haweeney ka mid a qurbajoogta soomaaliyeed ayaa ka hadashay tacaddi ay sheegtay inay kala kulantay dowladda federaalka moxamed qaasim ayaa ka warramaya xaliima axmed yuusuf waa haweeney ka timid dalka switzerlan sannadihii ugu dambeeyana ka tirsaneed shaqaalaha dowladda federaalka waxay sheegtay in saraakiil iyo madax ka tirsan dowladda federaalka ay kula kaceen gabadfallo kala duwan iyadoo xabsi la dhigay loona geystay tacadiyaad kala duwan waxay sheegtay in waqti xaadirkan ay u baqayso nolosheeda lagana qatay baasboorkii ay lahayd ragga ay sheegtay inay dhibaateeyeen waxaa ka mid ah mahad salaad oo ahaa taliyihii hore ee sirdoonka ee dowladda federaalka magacay waxaa la yidhahdaa xalime axmed yuusuf waxaan ahay gabar soomaaliyeed waxaan ahay hooyo waxaan ahay dhalinyaradii dee dibadda kusoo kortay waxaan kusoo koray magaalada geneva oo wax kusoo bartay dalkayga waxaan ahaa dadkii maaragtay dee dal jacaylka u yimi ee wadan jacaylka maaragtay wadankani qayb ka ahaadaan dad waaweyn baa ka dambeeya oo mahad salaad ku jiro cabdinaasir xaashi garoon ku jiro oo maaragtay dee wasiirka cadaaladda dee waa qofka shaxda maaragtay ciyaaraya daaha gadaashiisa haddaan isku dayo soomaali ahaan waxaa kaloo meesha jirta markii la xiray maxaa la igaarsiiyey tacadiyaa iigu yimi tacadiyada si openly ah baan qaar uga hadlay qaarna ilaa iyo hadda kama aanan hadlin mahad salaad wuxuu sameeyey he engaged wuxuu engage gareeyey qof kasta oo maaragtay siyaasad ahaan ka qayb qaadan kara inaan shaqadayda waayo wuxuu sameeyey inuu ka qayb qaato inaan waayo cadaalad aniga dhibaato badan baa la ii gaarsiiyey dhibaato aad iyo aad iyo aad iyo aad u tiro badan baa la ii gaarsiiyey aad dad aad u tiro badan baa la isugu kay tegey siyaabo kala duwan baana engage garaysay jeenaan helo cadaalad ummadda ilaahay wada daawanaysa aniga yoolkaygu waa ha weynaada ha yaraada awoodu lahaadaba ha doona awoodu doonaba ha lahaadee wixii la ii geystay gaboodfaladii la ii geystay wasaaradihii protectionka aan ugu lahaa tii haweenka aan u dacwooday aniga isiiya cadaalad iyo madal aan ku garbaxo lana dabaasho waxaanad aaminsantii anigu soomaalinimo sidaasoo ima keenin halkan labiyo toban bilooda la ciila soomaali horteeda raba inaan ku ciilbaxo wax kastaa la igu sameeyey cuqubo allah idinka soo saaro cuqubo ummadda calaamo ka ifta allah idinka soo saaro gurigiina allah ka gurigiina allah idinka tuso awlaadiina iyo ubadkiina allah idinka tuso waxaad igu samaysaan idinma cafiyo idinma cafiyo qiyaamaha maalinka la qatan yahay ee la qaawan yahay ilaahay hortii aan cidina awood lahayn ee aanay hayb iyo haybada jirin anigoo hooyo ah intii aad iga soo oohisayseen habeen madow ee aan sujuudda rabbigii abuurtay ku beriyey qiyaamo waa idinku haystaa
waxaa aad u badanaya dhibaatooyinka kala duwan ee dowladda federaalka u geysanaysa shacabka soomaaliyeed ee ku sugan gudaha waddanka wax kale iska daayo iyadoo xitaa aysan ka badbaadin shaqaalihii iyada ka tirsanaa oo naftooda u huray barnaamijka jamaam ee tacab iyo tacliin ayaa xalal looga hadlay horumarka laga dareemayo dhanka beeraha warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calasow magaalada qadiimiga ah ee jamaame waxaa geeska ka mara webiga jubba oo ka mid ah webiyada waaweyn ee soomaaliya dadka ku nool magaalada jamaame waxa ay ku tiirsan yihiin tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha waxaana soo raaca ganacsiga nuucyadiisa kala duwan markuu talyaanigu yimid magaaladan waxa uu la kulmay odayaasha magaalada iyagoo kala hadlay sidii ay u soo degi lahaayeen magaalada si ay ugu naaxaan wax soo saarka allah uu ku manaystay jamaame beeraha magaalada tanjamaame waxaa lagu beeraa dalagyo kala duwan sida ay ii sheegeen khubarada beeraha ku takhasusay ee ku nool magaalada dhulka hodanka ah ee ku habboon tacbashada waxa uu dhirirsan yahay jamaame ilaa iyo jiinka webiga cabdow bashiir oo bartay cilmiga beeraha ahna injineer dhanka beeraha iyo kanaalada ah ayaa waxa uu ii sheegay soomaalidu in ay ahaayeen dad caan ku ahaa tacabka beeraha gumaystaha markuu yimid soomaaliyana uu la wareegay beeraha cabdow bashiir ayaan weydiiyey inta qayb ee uu u qaybsan yahay dhulka iyo midka ku habboon tacabka beeraha ciidda in la barta waxaa loo baahan yahay waxbarasho in la- inaad gashid Eh, soil science inaad baratid ciidda oo wadankan so- dhulka sidiisaba shan qayb ayuu u qaabsamaa waxaa laga faa'iidaystanay dhulka waaye dhulka sidiisaba shan nooc waaye dhulka ilaahay wuxuu ugu dhamcaystay dadkiisa iyo addoomihiisa shan qayb ayuu u abuuray dhulka dhulkaasi waxba waxa waaye dhul dhul biyood eh, dhul buuro leh dhul daaq ah iyo dhul deegaan ah iyo dhul beereed ale kala yidhahda dhulka beerahana waa cilmi ayaa loo baahan yahay in la barto soil science in la barto soil science waxaa ka mid ah eh, alluvial soil eh, compact soil clay soil iyo iyo black soil iyo marine soil shantaas nooc waayo dadka soomaalidana waxay aad u yaqaaniin alluvial soil iyo sand soil beeraheena alluvial soilka waaye iyo sand soil dhowr jeer ayaan ku noqnoqday beeraha jamaame anigoo ku lugeeyay dhul aad u ballaaran oo xilligan ay tacbadaan beeralayda jamaame booqashadeeda waxaan la kowsaday xilli uu bislaaday oo uu soo daadanayay geedka cambaha sidoo kale waxaa bislaaday oo beeraha laga soo rarayay qaraha oo qiimo aad u jaban aad ku heli kartid suuqyada jamaame beeraha aan booqday sidoo kale waxaan ku arkay mooska oo aad u baxaya xasan nuur sabtow oo ku dhashay meel aan ka rogayn jamaame ayaa igu soo wareejiyey qaybo badan oo ka mid ah beeraha jamaame maxamedow meeshaan aa u jeedid dhulkan beeraha aa u jeedid oo qudaarta ka baxayso oo cambaha ka baxayo oo mooska ka baxayo oo saytuunka ka baxayo oo isboondhees ka baxayo oo bambeelmada ka baxayso bocorka ka baxayo wax la soo kowi kar maahan wax socod lagu gaari karana ma ahan hadda waa daashimiya haa waa daalay waxa waaye socodkii annaga aan galnay weliba hadda laba maalin saddex maalin waa sii soco karnaa waayo beeraha yuuntooyka bilaaw ilaa iyo kamsuuma jilibku geey waa ishayaan wax oo kala baxsan oo kala go'aya ma ahan waa tabcadaan waa cunaan suuqa magaalada tanjamaame oo aan ku wareegay waxa uu ahaa mid mashquul badan oo ay ka adeeganayeen dadka ku nool magaalada tan iyo kuwa ka yimid tuulooyinka qaar ka mid a dadka aan suuqa ku arkay waxa ay iibiyaan dalagyada beeraha ka soo go'a sida galayda digirta sisinta iyo qudaarta noocyadeeda kala duwan idris maxamed nuur oo ka mid ah beeralayda jamaame ayaan weydiiyey waxyaabaha xilligan lagu beero beeraha jamaame ee laga heli karo suuqyada degmo weyn oo aad iyo aad u qadiimi u ah waaye wakhti badan ay soo jirtay gobol ahaanna gobolka jubbada hoose ayadaa uga horumarsan kismaayo gobola hadda waa ka horumarsan tahay insha allah waxay leedahay beero waaweyn ama ha ahaato shuuciyadii laga soo tego mashaariic badan baa jirtay mashaariicdii hadda waa iska dumeeno laakiin hadda waxaa laga beeraa waxyaalo badan dalaga sida muuska cambahan waaba taagan yahayba mooska liinta babayga canabka canuuniga beeturaas basalka ansalaatada waxyaalo badan ka baxo geliyda sintana habadaabo waa meel ilaah ku manaysta waa beero waaweynna waa leedahay oo ilaah ku manaystay nimcadaasna ilaahna siiyey waa meel jubbooyinka maarata marka layidhaahdo ma awowga jubba uu maro tani goobeen ilaa iyo meeshay ka soo bilaabato intaasaan beeraha ka dhihi lahaa marka tabcshadeedana waa joogto wax kastana waa ka baxaan markii ugu horeysay beeralayda jamaama waxa ay beereen oo allah fadligiisa ay ku guulaysteen geedka loo yaqaano baytaraafka geedkan ayaa laga helaa faa'iidooyin badan oo xilligan aysan noo saamaxaynin in dhammaantooda aan soo gudbinno balse waxaan ku soo koobaynaa toban faa'iido waxa uu ka hortagaa dhiigyarida waxa uu qurxiyaa maqaarka wuxuu ka hortagaa daadashada tinta iyo cidiyaha wuxuu koriyaa oo uu kobciyaa lafaha iyo ilkaha wuxuu waxtar u leeyahay sifaynta beerka iyo keliyaha wuxuu badiyaa difaaca jirka wuxuu aad ugu fiican yahay hooyada uur kale iyo tan nuujisa wuxuu ka hortagaa dhibaatooyinka ku yimaada maqaarka wuxuu dejiyaa macaanka wuxuu sidoo kale hoos u dhigaa kolestaroolka dhakhaatiirta ayaa ku taliya in geedkan baytaraafka cabitaan laga dhigto suuqa jamaame halka xabo ee baytaraafka waxaa la iibiyaa kun ama laba kun oo shilinka soomaaliga ah idris maxamed nuur ayaa ii sheegay in lix bil laga joogo markii ugu horeysay oo ay bilaabeen inay abuuraan baytaraafka si fiicanna loogu guulaystay idris waxa uu ka mid yahay beeralayda xilligan uu u abuuran yahay geedkan baytaraafka waa muddo dhow markay ugu maarta ugu sokayso waa un sanac ama lix bilood oo kale taasaa maarata meelahaasaa la bilaabaday waa lagu guulaystay tacabkaa soo saari waa aragnay hadda nafkeena beerileen ahay hadda waa ii beeran yahay weli ma soo bixin laakiin qaar waan ku arkay suuqa la keenay in yaa fikirkaas idinku dhiirageliya fikirkaas insha allahu tacaala horta waxaa iskale fikirkaas beeraleyda qaarkooda iska leh dad badan oo hadda ee ganacsatana way lahaayeen in ma arkay abuurkii la keeno horta la hormariyo waxaan ogaanay kismaayaha noqoto magaalka weyn in laga isticmaalo waxay u badan tahay nimcadeed u badan tahay geel maaragtay xoolaha iyo beeraha laakiin qaas ahaan iyo qaab ahaan bahalkaasayt waxaan ugu dhaliyey isbahaysi beeraha ay samaysay beeraleyda ay samaysay marka waxaan hadda la'nahay xoogaa suuqa suuq loo maaragtay suuqiisu waa iska yaraa suuq geelka hadduu soo tamaatayisa ay badatana waxaan u dhoofin doonaa koley gobolka jubbada dhexe ha ahaato gobolkeena dhexdiisa haddii la heli kara meelaha kale sida hadda cambaha aan ugu dhoofino maaragtay xamar oo kale ama magaala madaxda oo kale aan u dhoofino xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay aad u dhiirigelisaa beeralayda ah si loo gaaro isku filnaansho gacan shisheeyana looga maarmo waxaan u soo joogay oo aan shabeella hoose ku arkay beeraley badan oo ay maalgelisay xarakada kuwaas oo la siiyey matooro shidaal iyo makiinado si loogu dhiirageliyo in ay ka faa'iidaystaan kheyraadka allah uu ku galadaystay ummadda soomaaliyeed dhulka barwaaqada ah iyo webiga jubba ee mara halkan ayaa jamaama ka dhigaysa xarun muhiim u ah wax soo saarka dalkeena cabdirasaaq ibraahim cabdi oo ka mid ah beeraleyda jamaame ayaa ii sheegay in wax soo saarka beeraha jamaame uu kordhay markii ay dhiiragelin ka heleen maamulka islaamiga ah ee jamaame iyagoo ku tallaabsaday inay beeraan midho hor leh oo aanan laga aqoonin magaaladan beeraha waxay kala yihiin beera waraaba iyo sakaanyo waraabka markaan ku idhahdo kuwa matoorka ayaa laga wadaa waxaana ka soo saarannaa sida muuskoo kale sagaal bilood ilaa iyo toban bilood kadib hooska waa iska diyaar maxaa la yidhaahdaa saddex biloodlahana basasha ansalaatada iyo khudaarta noocyadeeda kala duwan iyo sida hadda walaalka nabadoonka iiga horreeyay uu sheegayay bahalkan ayaa nagu cusub bayturaaska waa qudrad aad iyo aad u muhiim ah waxaana nagu dhiirageliyay walaayada islaamiga insha allahu tacaala aad baana loogu guulaystay galeyda iyo sisintana iska badaa walaayada islaamiga markay beeraha nagu dhiiragelisay ayaa noogu horeysay wax soo saarkeeda beeraha walaayada ka hore annagu beeraha aad uguma taksusin balse waxaaba dhici jirtaba basasha annaga jamaama ama jubada hoose aan u baahannahay baar dheer ayaana loogu keeni jiray dukaamada waxaa lagu iibin jiray xabad basal oo toddoba qayb loo kala qaybinayo jabkii basal oo nyaanyada lagu iibinayo haddana ilaahay subxaanahu watacaala guryaheenna inay basal ka buuxdo mooskeenna guryaha ay ka buuxsamaan barwaaqadaasna ilaahay subxaanahu watacaala ayaa na gaarsiiyey suma walaayada islaamiga ee xarakada shabaab almujaahidiin ayaa nagu dhiirigelisay xilligan jamaame waxaa ka jira amni ballaaran oo ku yimid hirgelinta shareecada islaamka beeraha waagii hore lacag yar ayaa lagu gadan jiray balse haatan qiimahooda aad buu u sarreeyaa sababo ku aadan amniga ka jira magaalada sida uu noo sheegay cabdirasaaq ibraahim laba arrinaa u kala qaada beeraha sakaanyo iyo waxaan u kala qaadaa waraab waxaan kuugu hormaraa waraabka waraabka calaa ektara loo iibiyaa ektarkan waa afar darab qiimaha hadda ugu dambeeyey beeraha iyagaa kala ehba afarta darab oo ektarka u dhiganta waa laba kun ilaa iyo waxay u dhexaysaa kun iyo toddoba boqol ilaa iyo kun iyo lix boqol kuwa ugu wanaagsan laba kun waa kuwa kalena waa kun iyo lix boqol kun iyo toddoba boqol kuwa sakaanyada kuu soo hare beeraha waxaa ugu qaalsan meel la yidhahda jambarow ilaa iyo gasiile toban malyan waa calaa darab waaya darabka toban malyan doolar ahaan kolliba toban malyan markii la celceliya sarifkeeda waa taqaanaa marka beeraha walaayada ka hore laakiin iska raqiisay ahaayeen ilaan dhiiragelinta oo walaayada xarakada ay samaysay awgeeda beerihii waa loo soo jeestay shaqooyinka dhanaa la joojiyey warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dab ka kacay magaalada cumaan ayaa sababay dhimashada dhowr carruur ah oo walaalo ah dabkan ayaa ka kacay xaafad ka mid ah magaalada cumaan ee caasimada ah waddanka urdun kaas oo sababay dhimashada afar carruur ah oo isla dhalatay ehelada carruurta dhimatay ayaa warbaahinta u sheegay in saddex ka mid ah carruurtan ay isla goobta ku dhinteen halka midka afraadna oo dhaawacaan goor dambe u geeriyooday ilo dhanka ammaanka ah ayaa warbaahinta u sheegay in carruurtan ay da'doodu u dhexayso laba ilaa siddeed dhimashadoodana ay sababtay kuu karka cuntada lagu karsado ee ku shaqeeya gaaska warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waanaga inta